waxaan rabaa inaan ka hadlo sixirka doolarka oo waayadan wereersanaa oo hadba meel tegayey kaasoo ay dadweynaha reer puntland aada uga cabanhayeen oo cabasho badan kasoo jeediyeen gaar ahaan degmada garowe ama caasimadda aan idhaahde oo dad badan ku nool yahay ganacsata badan oo cabashadaas arrin joogtaysay dhowr jeerna aanu kala hadalay qolada baarlamaanka ka mida iyo qolada gobolka iyo degmaduba kaasoo muddo xal loola-a waxaan filayaa waxaa fadhiistay magaalada xeebta oo ganacsiga boosaaso wasiirka maaliyadda wasiir ku-xigeenka guddoomiyaha gobolka guddoomiyaha degmada rugda ganacsiga iyo shaqa shacab fara badan oo ganacsato ah baa fadhiistay sidoo kale qardho sidoo kale waxaa laga soo saaray go-aan rayidka sarifka oo waayadaan wareersanaayo oo aan fadhiyin wuxuu ahaa waxay soo saareen guddigaasu dhammaan puntland xeerkaas sharcigaasaa loo soo saaray in laba milyan iyo afar boqol iyo konton gacanta hore sarifka uusan dhaafi karin oan la dhaafin karin oo halkaa lagu xakameeyo gacanta dambe laba milyan iyo shan boqol sidoo kale konton baa udhexeeya halkaa in iyadana lagu xakameeyo arrintaa ayay shaaciyeen dhammaan puntland bay u shaaciyeen waxaana la rabaa inay ka hirgasho waxaan filayaa qardhoo kale gobolka garkaar oo kale waa laga shaaciyey annaguna haddaan rabnaa inaanu shaacino nugaal haddaanu nahay iyo mataqaanaa mas-uuliyiintii reer nugaaleed oo gobolka iyo degmada waxaa gaar ahaan weliba saaka aan si xus aan uxusaaya igu soo noqday oo ii yimi xafiiska igu yimi dad badan oo ganacsatada oo ganacsatada dhexe iyo hoose u badan kuwaasoo ka cabanaya weli inuu sarafkii meeshiisu taagan yahay ama qeybo ka mida ganacsatadii sida dadka bakhaarleyda ah ee tukaanleyda ah ee carwooyinka jooga qolada jaadka ka baamushirta ganacsato badan oo noocaas iskugu jirta qolada sarifka ka mida laftigooda biraha sarif sarifka haysata oo sida golis oo kale kuwa kasoo horjeeda kuwaasoo dhan inay meesheedii iyo meel kasi fog ay marinayaan oo kun iyo laba kun laba milyan iyo siddeed boqol ay dadka ugu sarifayaan lacagta gacanta hore iyo gacanta damaba labadaba ay ay macnaha meel ka baxsan jaangooyadii dowladdu jaangoysay meelaan ahayn oo ka kacsan inay ka inay mataqana ummadda ugu sarifayaan arrintaas marka waa arrin khalad ah waa arrin aan loo baahnayn waa arrin wixii lagu heshiiyey oo dowladdu jaangoysay dowladdu iyadaa dalka mas-uulka ah shuruucdeeda iyadaa ilaalisa nidaamka st standardka raydka iyo amniga iyo horumarka dalka iyadaa wakiil mas-uul uga ah shacabka shacabkuna iyaga uu idmaday waxay jaangoysay in la raaco weeye ma aha in laga hor yimaado waxaan leenahay marka dadkaa laga cabanayo ganacsatadah oo kala duwan oo weliba laleeyahay waa ganacsatadii xagga tukaanleyda iyo jaadadka iyo carwooyinka farmashiyaasha iyo waxaa la midka ah weeye oo aamo dadka inugu jeefroonaayeen lagana yaabo dadkaba arrintu saameynaysa inay ugu badan yihiinba iyagu markii laga saaro dadka danyarta ah oo shacabka ah oo rayadka ah waxaan leenahay arrintaas laidinkama malaynin ka daaya sida kusoo celiya sida dowladdu u jaangoysay raydka baan idan leenahay ciddii amaamiirta qaadan weyda oo ka madax adeygta waxaanu u sheegaynaa in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadayo waxaan u sheegaynaa hadda hay-adaha boli boliiska hay-adaha amniga oo kale degmada degmooyinka gobolada iyo dhammaan shacab weynahaba dadka noocaasa oo raydka kicinaya ama wixii loo jaangooyey waxaan ahayn ku shaqaynaya inay soo sheegaan una soo sheegaan cidda mas-uuliyadda haysa dalka si wax looga qabto oo loo dabagalo annaguna waxaanu waafajinaynaa sharciga meesha ay ka ay ka mudan yihiin iyo waxa ay kuleeyihiin sidaa daraaddeed gaar ahaan waxaan sii tilmaamaya oo dadweynaha cabanaya aada u sii tilmaamayeen dadka jaadka bacmushtara kaasoo aan oran karo waa makhaadiraad adag oo fool xun oo waddanka saameeyey xaalad lacagtiisii iyo dhaqaalihiisii iyo amnigiisii iyo akhlaaqdiisiiba hoos u dhigay oo aan waxaba u yaraato uu soo geliya waddanka oo wanaaga uusan jirin sidaa daraaddeed waxaan leenahay adigoo awalba sida ahaa haddaad amni xumo iyo raydkii waaakicisid iyo akhlaaq xumo iskusii dartaan waa mushkulad kala wey ha laga daayo si gaara baan il gaara ugu haynaynaa hay-adaha aan sheegayna wax rabaa si gaara inay igu hayaan dhammaan marka waxaan farayaa shacabka iyo dhammaan ganacsatada iyo mas-uuliyiinta kale oo mataqaanaa doonigaaba in arrimahaas raydkaas meeshii lagu xakameeyey oo loo jaangooyey oo loo biday danta in lagu xakameeyo kormeero in lagu sameeyo iyo kantaroolo mar kastaba lagula soconayo meesha uu marayo iyo cidda jebisay xeerka ah haddii aan ku helana sidaan u sheegnayba waxbaa laga qabanaya sharcigan la marinaya aad baad u mahadsantihiin